waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay mas-uuliyiinta gobolka oodal ayaa sheegay in ilaa iyo shan iyo toban qof ay dhinteen kadib roobab dabeelo wato oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay gobolka gudoomiyaha gobolka oodal cabdiraxmaan axmed cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay shan iyo toban qof oo ku kala dhintay degmooyinka lughaye iyo baki warbixintan waxaa kasoo diray magaalada boorama wariyahayaga haashim sheekh cumar good roobabkii duufaanka iyo dabaylaha watay ee ka da-ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka awdal ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho dad iyo xoolo wax kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada baki oo afar qof ku dhinteen xoolo aad u tiro badanna ku leedeen sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya boqol iyo afartan beerood oo ku yaala degmadaasi arrintaasi waxaa idaacadda v o e uga warramay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada baki maxamed aw axmed caateeye oo isaguo ku sugan degmadaasi baki roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh siba degmada baki oo keliya oona dhulka warhayno oon aan wada gaarin weliba anaan tilefoonoodin wada haynin dhimashada dadku waa afar inta la hubay iminka oo daad saddexna daad qaaday midna aqal ku dumay saddexaas waa dhimashada dadka qaar dhaawaca oo laga reebayna waa jiraan oo islaan iyo qof yar baa laga reebay iyaguna islaanta aad ba u liidataa kule waa dhaawac haddaan kaaga warrama khasaaraha kale u geystay roobkaasi roobkaasi wuxuu geystay guryo badan badan badan oo tuulooyin badan ku way dumeen oo calaxeel koo saddex iyo labaatan aqal baa ka dumay xamata hogeed waxaa ka degay macarin baadiyaa saddex lix iyo toban aqal baa ka dumay oo wada gargidhig badan ruqi laba aqal baa ka dumay kulley aqalada dhisma duwan way badan yihiin oo dhismaha duma u badan yahay laakiin beeraha dooxan dibro weyn baa laydhaha waana dooxa wax soo saar oo beer biyood badan leh dooxan waa doox aad u ballaaran oo labaatan doox ama afartan doox oo waaweyn baa kusoo dara wuxuu gooyey beero aan kuga yaasay boqol iyo afartan beerood oo dadkii lahaa anu maanta waxba ahayn oo sharcii ku beernaa dhammaantii iyo dhulkii oo fujiyey oo maanta dooxa taasi waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga nin ka maqanaa loo suurayn karin runtii ananku kumaba sawiri karaba yani dhulkaa baabaay wuxuu kale u geeyey gooyey qalab alaab horumarineed oo daayada faw iyo jarmalka iyo dhiseen oo kanaalo biriishyo biyo u dulmaraan iyo sandhaabyo dooxa ciidda hoos inay uga degaan markii hore loo diiday oo loo dhisay intaasiba way ku eero meelay jiraan maanta lama oga xoolaha haddaan kaaga warramo xoolaha waxaana kasoo dareeriba way yaryihiin toddobiyo tobankaas saacadood ee roobku da-ayey toddobada saacadood oo u dambeeyeyba baraf buu ahaa waxaa da-ayay runtii baraf buu ahaa meelaha qaar xera saddex boqol iyo afartan neef ku jireen ayay intiiba dhibatay runtii geel waxaan ku hayaa xero qudha lix iyo labaatan halaad ku dhinteen sidoo kale waxaa noo suuro gashay inaan la xidhiidhno qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee ka tirsan degmada baki ee xoolahoodii ku waayey roobabkan duufaanka watay waxaanay v o e uga warrameen khasaaraha soo gaadhay bismi illahi raxmaan raxiim waxa weye marka hore magacaygu waxa weye maxamed cabdi faarax waxaan ka mid ahay deegaanka qardhiile waa qotna waa degmada baki xaaladaa walaal haddii aan ka warramo horta warfyar bukaan baan hadalkayga waan jiifeyo socodkayga wuu yaraa wixii aan arkayaiyo wixii dhegtaan ka maqlay baan sheegi halkaa iminka aan kaala hadlayo toddoba qoys baanu ku degannahay anagu meel wada naallo oo toddobadaa qoys haba yaraatee qaarkood waxba uma bixin qaarna wax yar baa u dareertay toddobadaa qoys xoolo intee leeg ayay haysteen inteesa ka dhimatay inteesa u nool imiga ninkaa soddon neefle baa ugu yaraa ninkaasi waxba ma haya xabadi uma noola inta kalena waxa u yaraa anigoo boqol iyo afar iyo siddeetan neef haystayoo labaatan neef oo hooyooyinkoodiina waayo iminka dhashay baa nool oo aqal ku jiray boqol iyo saddex iyo afar iyo sideetagii afar iyo lixdanka kale way iska tegeen xamarta hogeed iyo rugga inta udhaxaysa la iima soo warramayo meel walaaloo xoolo joogaan ba amba geelaadaan baari ha ahaadana horta guud ahaan geeridad waxaa la ii sheegayaa nin xamarta hogeed meeshaa degan oo girgidii ku dhintay oo dhintay baa lagu yidhi qardhilana saddex qof oo daalqaadaa la ii sheegayaa laakiin qaybtaa qotonka oo ilaa afar iyo toddobaatan qoys ah oo ninka ugu xoola badnaa ilaa afar boqol oo neef ay gaadhayeen ka ugu xoola yaraana kaa soddonka ay gaadhayeen aan kuu sheegayo uu yahay isku geyntooda laba boqol oo neef kolkii la isku gegeeyo masaarisa la ii sheegaayo waan xanuunsanayey roobku baraf buu ahaa biyo iyo maad kala garanay wax duuban oo saqiiqa ah oo markay guryaha ku dhacayaan nawbay lahayn oo gurigaan waan ku jiray wiga dul kacay sidii maaragta wuxuu na qaskiciyo oo kale ayuu i dhaafay toban qof baanu ku jirno tobanka iyagiiba waxaan moodayba inaan cidbay dhaamin xaafad jaarkayga oo aqalkii u taagnaaba nagu soo gurmato degtaana nagu guray saakaan ugu horraysay hadal soonkii habeen hore aanu soomanay saakaanu furnay intaa waxba maydaan cunin miya intaa waxba maanaan cun haba yaraatee xaafadahaasoo dhan waa isla wada mid geela oo kale waxa aad maashaan maydin hadhay oo carruurta iyo idinkuba aad maashaan wallahi may wixii irmaan un ahaa haba sheegin geela oo kale wixii an amba awrahaa amba saarimanoo shiis aha mooyaane wixii irmaan aha iyo maqashiisi way tegeen adhiguna dhammaantiiba wuu israacay wuu dhammaaday xoole ma joogaa wala xoolo way dhammaadeen waxaan ku sheegi karo waxay waxa joogaa waxaan ku sheegi kara maaha dee ninka afar boqol lahaa ee labaatan neef joogto ninka boqol lahaa ee amba toban joogto amba shan joogto dee waxbaa jooga lama odhan karaba waa maxamed cilmi haaji habay horuu nagu bilaabay shalay oo dhow u daaya laakiin masiibada xalay dhacday boqol neef baa kolkaa u dilay aniga boqol neef baa adiga kaa dhintay boqol neef oo anigaan la hagaajiyay anaa kaa hagaajin joognaa imiga mugse alla si maydkoog ila yidhaha baa la garanaya xaafadii waa laga jiidi karilaya haddaa dee dee lama fadhii karaba xanuun baa laga qaadayaaba magacayga mana cabdi faarax muugaa la idhaa sababku khasaare wuxuu geystay waa dada oon sheegaya ma jirta iyo wax nool ma sheegaayo marka dee dhibaato goyn buu xoolaa u geystay xoolo wax nool ma jiro laakiin dad wax xan xanuunsanayo mooyaanaan waxaad maan kartaa dhulka jiifa ama maytoo kuu sheegaya mayaa jirtee xoolaa xoolaya anigu adhigii xirada aan joogay boqol neef oo kamila maymiga laga tirinaya intaas oo boqolkii dabadeedna ay laba baktiyeen in maxaan ku idhahay kontameeyihiina way nooshahay dhanka kale guddoomiyaha xariirad faysal xaashi ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in ku dhowaad koob iyo soddon guri ku dumeen roobabkii xalay ka da-ay deegaankaasi islamarkaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhexeeya xariirad iyo boorama wuxuu intaasi raaciyey in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan sidoo kale tuulooyinka habaas iyo cabdilqaadir oo iyagu hoos yimaada degmada saylac ayaa roobabkaasi dumiyeen guryo waxaa kale uu soo gaadhsiiyey khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay deegaanka degmada boon ayaa khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaasi waxaa ka mid a guryo uu dumiyey iyo beeralayda deegaankaasi oo uu dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraamin jireen beeraha roobabkaasi ay ka qaadeen ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lughaya oo ay go-an tahay khadkayga isgaadhsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaadhsiinta waxyeella ay ka soo gaadhay roobabkii dabaylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka da-ayay gurmado u baxay dhanka deegaanadaasi degmada lughaya iyo deegaanada kale ay waxyeelladu soo gaadhay oo ka baxay magaalada boorama ayaan weli gaadhin deegaanada taas oo ay hakiyeen daadadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday buuraleyda gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a dhinaca kalena roobab mahiigaan ahoo xalay wakhti dambe ka bilowday muqdisho soona gaaray salaadii subax ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed roobabka ka da-ay muqdisho ayaa keenay dhimashada afar ruux waxaana guud ahaan hakad galay isu socodka magaalada iyadoo maanta la hakiyey imtixaankii dowladdu ay qaadaysay ee dugsiyada sare cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray hala wakhti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxaa ka bilowda roobab hoogan kaasi oo da-ay ilaa isaaka salaadii subax roobabka ayaa sabay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijo waxaa ku geeriyoota afar ruux sidoo fiyoda u xaqiijiyay agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar khalane khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa afar qofood oo saddex qofoodii ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku khasaarena waa geysan karaa dee khayrna waa yahay oo waa madar ilaahay keenay annaga ka howlo guud ahaan waxaa naga go'an inaan uun fulinno amarkii guddoomiyaha gobolkii ahaa in magaaladan goobaha biyo fadhiisadkeeda aynu biyaha ka saarno meelaha dadku ay ku dhinteen waxaa ka mid a gudaha degmada hodan waana dadkii danyartee ku jira xaryaha muqdisho guddoomiyaha degmada hodan ayaa u xaqiijiyay v o a khasaaraha nafeed ee ka dhasha roobkii xala ka daa muqdisho gaar ahaana saameynta ku yeeshay dadka ku nool degmada hodan saa ujeedaan xalay nimcadii ilaahay yaa ugu hortay xalay roobkii bilawda ilaa hadda u socdaa oo ujeedaan saakii aroortii gurmadkii aan bilownay ilaa haddaan ku guda jirnay khasaaro maal iyo mid nafeedba way ka dhacday degmada hodan laba qofaa ku dhimatay oo carruur yaryara ilaahi u naxariisto waxaan sameynay dadkii waan ka soo saarnay meelihii ay ku jireen biyaha wuu ka sarreeyaa sidaa og tahay siigaale waada god daadadka ka dhasha roobabka xala ka daa muqdisho ayaa sababay in guud ahaan biyo buuxdhaafiyaan geerisho lagu iibiyey gaadiidka cusub kuwaasi oo gaaray ilaa saddex boqol oo gaari sida fiyooda u sheegeen qaar ka mid a ganacsatada gaadiidkan lahayd garaashada afar garaash weeye afartii garaashood biyaha ka buuxsamay marka mar walbo roob dao meeshaan biyaha oo biyaha badda gey jirtay tubadii ayaa xirmatay wax ka shaqaynana ma arkin mar walbona biyaha saasay noo saameeyaan wallaahi bilaa waa markay afraada malaynaa marka biyaha hadda noo soo galayan meesha hadda qaraxa ugu dambeeyo meeshaan derbiga jibiyey ayaa biyaha noo soo gudbiyey iyo derbi kaloo halkaas dumay marka biyihii meelay ka baxayan male wartina waa xirantahay ciidaa ka buuxsamay biyaha marmar maxaa qaadi jiray biyaha waxaa qaadi jira tubooyin oo badda gey jireen iyo matooro hadda intaba male ww laga maamulka biyihii booyada u soo diraan booyadaha ka qaado markii oo biyaha khasaarada ku imaado markaas ka bacdiya imaanayan booyada yaray soo diraan biyihay ka qaadayaan tubadii marka ma suubayaan mar walba biyahaasay ka qaadaan tubadii oo biyaha bixi lahaya ama biyo degeenkii biyaha geelahaya ma qodaan cabdulqaadir xaashi cilmi oo ka mid a ganacsatada ay usoo degaan gaadiidka cusub ayaa u sheegay v o a in khasaare weyn uu ka soo gaar roobkii xali daay biyo kaga yimaada warta ku taalla dhabbaha garoonka muqdisho ee dhanka lambar afar maamulka gobolkuna wax ka qaban waayey marka laga reebo inuu biyaha booyada ku dhuuqaan marka roobku do-a kadib waxaan ka mid ahay ganacsatada baabuureyda ama gaadiidleyda waxaan meeshaan ka dhacay masiibo oo rabaani ah masiibo aad iyo aad u daran oo halaagtay guryo iyo hanti iyo naf intaba dad wax waa ku gaareen maal badan waa ku baaba'ay afar garaashoo meesha ku yaallo waaweyna garaashka xadiid iyo labasaddex garaashoo kaleo baabuurta lagu iibiyo garaash farsamo intaba waxbaa ku gaaray muddo adiga xalay sakday adiga shan xalay markay ahayd shanta saac habeen roobka bilowda awaagu ugu baryey saamaynta ugu badanna waxaa waa biyihii qaadi jiray laamiga oo ka gudbi jiray oo gudbi jiray ilaa badda gelin jiray waa xirmeen tubooyinka waa xirmeen qaar waxaa layidhi tubooyinka lagala baxaa layidhi ma naqaano mas-uul dowladeed oo aan arkay waxaan ugu yidhi wuxuu ugu yidhi intuusan roobkaan diin maalmo ka hor ninaan keennay wuxuu ugu yidhi konton kun oo doolar ayaa lagu xalli karaa isla markaasna wuxuu yidhi arrintii maba la isku soo qaadinba meeshaa looga tegey konton kun ganacsatada bixin lahayd degmadaa bixin lahayd gobolkaa bixin lahaa dad kale oo musaacidiina oo muxsiniina bixi lahaa dhibaatada meeshaan ka dhacda hadda laamigan waa go'ay hantiyaa ku baaba'day guryaa ku baaba'ay dadaa ku hanti beelay ilaa ay hadda wax noo imaaday ama naga saaciday ama haddii ilaahay ku roon yahay dhibaatada meeshaan ka dhacday cid naga waraysatay ama noogu timid ilaa hadda ma hayno dhabaha ugu weyn ee laga galo garoonka muqdisho ayaa xireen waxaana guud ahaan jira biyaha roobkii xala daayey guddoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan ayaa uga warrama v o a dadaalo lagu doonayo in biyaha waddada looga qaado taasi oo ah in booyad ay ka dhuuqayaan waxaan taagannaha waa waddadii eraboorka nambar afar ka soo baxaysay runtii dhinacan degmada wadajir ah waxaad arkaysaan gurmadka inuu bilowday biyihii aaday runtii u socdaan roob weyn ayaa daayay alxamdulilaahi lagu diirsaday laakiin runtii waddadii eraboorka ayuu xiray roobabkan mahiigaanka ah ee xala wakhti dambe ka bilowda muqdisho waxay si gaara u saameeyeen dadka danyartaee ku jira xaryaha muqdisho maadaama buushashkaay degan yihiin aysan ka difaaci karaynin dhibeeda xooggan ee roobkii xala da-ay cabdulqaadir okey v o a muqdisho mahadsaned cabdulqaadir dhinaca kalena dalka jabuuti roobab biyo badan dhigay ayaa ka da-ay magaalada oo kala xayiray shaqooyin maalmeedkii dadka ay isaga socon jireen sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda rabadaan muuse
roobabkii xalay ka bilaabmay jabuuti ayaa qaaday saaka subaxnimadii iyagoo si xoog leh u biyodhigay magaalada roobkii xalay oo watay onkod iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeello soo gaadhay dadka inkastoo aan weli la xaqiijin karin wararkaasi jabuuti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka wakhtiga shaqo hase yeeshee waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya dadka reer jabuuti tan iyo xalay waa bilaa koronto biyuhuna way go-an yihiin lama yaqaan wakhti ay soo noqon doonaan iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mida farsamoyaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeello u geysteen haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn iyadoo gelaysa kolba hakad iyo kalago teelteela xalay waxaa mar kale laga arkay jabuuti badda oo soo gashay waddada baabuurtu ay marto iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii baddaas ayaa ah badda siyasta loo yaqaanay magaalada jabuuti oo ay xeebteeda dhinac marto wadda laamiya oo aad u dheer inkastoo hadda magaalada jabuuti ay kasii shubmayaan biyihii aadka u badnaa ee roobku haddana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada jabuuti oo aan booqday goor dhoweyd waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaataysan waaye magacaa xasan waaye xasan bal waxaad iiga warantaa waa kanta xaafadihii baad dhex joogtaan biyihii baad lugaha kula jirtaan bal nooga waran xaaladdu wacaynkee xaaladdu way fiican tahay jabuuti gelinkan roob ma lahayn shalay iyo xalay roob wanaagsanoo nimcad aan sugayna yaa noo da'ay oo waxba dhibaato aan yeelan guryo aan dumin kolkaas si fiican buu noogu daayay naxariistaana ilaahay baan ka helay waana ku maadinaynaa laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo weliba aad moodo inuu onkodku quwad xoog leh ku socdaa ayaa laga dareemay waa run wuu jiray onkod fara badan baa jiray ha ahaatee u kala duwanaaga koob iyo tobankii iyo labaatan markay tahay onkod dadka kaga gariiriya dhulka oo xoog le yaa dhacay markaas dabadeedna roobku uu sii ballaadhuu sii weynaaday marka dadka badidihii waxayba moodeen ma madaafiic baaba nagu dhacday bay yidhahdeen naxdin baa laga qaaday marka loomana baran dee onkodka caynkaa ah waa xoog badan buu ha dabcan onkodkaasi bal waxaad naga warrantaa xasan waa caynkey xaaladdu waa caynkey iminka xaaladdu wallaahi xaafadweynta belbele iyo jabuuti way kala xidhnayd kaabadda daadku ka duldaatay dadka badidihii may soo shaqo tegin anugu waxaan soo shaqo tagoon imidaysisaa'ooda lixdii askartii oo heegan wadaa ciidankii kii amniga kii gaardiga kii jendaaranka oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo daadka ka celinayaan imika waatan cadceeddii baa soo baxday xasan bal ka waran cadceeddu sida aan u naqaanay baa cirku kolkuu doo uu mahigaanku aad biyo badan ay dhacaan dabadeed cedceed baa soo diirisa cedceed kulul baa soo baxda markaas dabadeed gelinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa sidaan ku naqaanay dee roobka aad iyo aad aad iyo aad waayo magacaa ruqyo cali raage waayo ruqya bal waxaad nooga warantaa waatan xaafadihii baad dhex joogtaan dee biyihii way joogaan bal nooga waran wacankee xaaladdu xaaladdu dee waa nimcad ilaahay nimcaddii oo daadi weeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti aad buu u mahadsan yahay ramadaan muuse warbixintaasina waxay ugu dambeysay warbixinadii ku saabsanaa roobabka mahiigaanka ah ee dabaylaha iyo duufaanta wata ee ka da'ayay geeska afrika